بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب تقصير الصلاة صلاة قابل تيدي كتاب كيدي ويا ماشان طيب تقصير الصلاة waxaa weeyaan qasru الrubaaciyati ilaa rakcatayni salaada rubaaciyada in la gaabiyo laba ragca loo soo gaabiyo intii ah rubaaciyada unbaa la gaabiyaa hulaa'iyada lama gaabiyo sida subaxa oo kale salaada hulaafiyada oo maqribka oo kalena lama gaabiyo culimmadana ijmaac ay ku soo naqliyeen arrintaas waxa keliya la gaabiyaa waxaa weeyaan duhurka casirka iyo cishaha labaana lagu soo gaabiyaa qasrigaanna waa qasrulcadad cadadka salaada tiradeeda ragcaadkii baa la gaabinayaa ee ma ahan iyadu qasri oo arkaantii iyo laga tegaayo maaha qasrul arkaan ama qasru shuruud iyo waxaa lahayd salaatulkhawfka ayb mararka qaarna salaatulkhawfka qasrulcadad ayay lahayd oo hal ragca in la tukan karaan hore usoo sheegnay taqsiir ayuu yidhi wuxuu ka bixiyey min qasara qasara ayuu ka bixiyey waxaa kaloo laga bixiyaa qasara qasara asalaata min baab marka waxaa weeyaan masderkeeda wuxuu ku imaanayaa qasrun faclun ayuu ku imaanayaa aqsara iyadoo laga bixiyeyna waa jirta oo masderkeeda iqsaar oo ku imaado ifcaal ah ayb halkan marka salaada musaaf waxa qasriga keenaana waa safar un bis qasriga salaada yacni la gaabiyo laba ragcaaf rubaaciyadii in laba ragca laga tukado waxa keeno waa safarka marka waxaa jira waxa la yidhaha qasri iyo jamci waa kala duwan yihiin meeshaas qasrigu safaru u gaar yahay jamcintu laakiin safar keliya kuma khaas ah safarka dartiisna waa loo jamciyaa wax kalena waa loo jamciyaa sida roob da-aayoo kale waa loo jamciyaa salaada maqribkii cishii in la jamciyaa bannaan liajli madar dartiis khowf darteed xaajo aad u daran darteed mararka qaar xadiidka ibnu cabbaas waa soo marnay marka dadka jamcintu wax safar keliya u gaara ma aha oo iyadoon safari jirinoo roob dartiis in loo jamciyaa waa dhacdaa qasriga laakiin salaad gaabintu safar bis ayaa iska leh ayb safarkaasna marka axkaam fara badan ayuu cillo u yahay axkaam fara badan oo sharciga ku soo aroortay oo cilladeedu ay safarka tahay ayaa jiro salaaday ku timaadaa dahaaraday ku timaadaa waxay ku timaadaa soonkay ku timaadaa meelo badan bay ku imaanaya marka wasiyada iyo kaleay ku imaan kartaa way fara badan tahay marka taasoo kalena ayb mid walbaana meelaheedaan ugu tegaynaa laakiin hadda halkan wuxuu ugala muraadayaa salaaddii salaaddii la gaabinayay safarka dartii loo gaabinayay see loo tukanaa taasoo rabaa inuu ka hadlo ayb safarkaas marka khilaaf badan ayaa wuxuu ku jiraa safarka salaada loo gaabiyaa noociisa waxay isku waafaqsan yihiin ahlucilmiga safarka daacada in salaada loo gaabi karo safar daaco markaan leenaha waxaan ka wadnaa safar waajib ah ama mid sunno aan ka wadnaa sida safarka xajka loo aadoo kale ama yacni ama waajib ama sunna u noqdaa waalidka qofku markuu soo salaamayo waa safar waajiba isaga laftirkiisa wahaakada kaas waa daaco qaswadii iyo duulaankii loo safraayey iyo waa daaco kaas waa isku waafaqsan yihiin safarkaas daacada in salaadda loo gaabi karo waxaa kaloo jira safar mubaax ah kaas salaadda ma loo gaabin karaa mase looma gaabin karo khilaaf waa kaas oo yacnii a'immada qaar ka mid ah xanafiyada iyo kale waxay leeyihiin waxaan ujeedaa bacdi ala'imma salafkii ka mid ah waxay dhahayaan salaada yacni safarka mubaaxa iska oo safaru tijaara iyo waxa la midkaa salaadda looma gaabiyay leeyihi waa inuu daaco ahaadaa shardi ah laakiin imaamu shaafici iyo a'immada waxay u badan yihiin in safarku ama daaco ha ahaado ama mid mubaax iska ah ha ahaado sida ganacsiga wax la mida salaaddii in loo gaabin karo safarka macsida wuxuu noqon karaa safarku daacana maaha mubaaxna maahan waa safar macsi qof inuu soo dilo muslimu u socdaa ama inuu xoolaha ka soo dhaco u socdaa safarka noocaasee xaaraanta ku dhisan salaadda ma loogu gaabin karaa imaamu shaafici iyo a'immada kale waxay leeyihiin ma loo gaabin karo salaadda kaas waxayna uga qiyaas qaadanayaan faman idqura fii makhmasatin hayra mutajaanifin liimin fa ina allaha gafuurun raxiim iyo faman idqura hayra baaqin walaa caadin falaa ifma calayhi baktigii iyo markii lasoo sheegay waxaa lagu xiray qof aan xadgudub samaynaynin gardarrana aan la imaanaynin ayaa lagu xiray ruqsooyinka ilaahayna waxa uu yidhi loogama faa'iidaysto macsi qof macsiyaysanaayo inuu ruqsadii allana waa qaadan kartaa waa ka faa'iidaysan kartaa la dhaho ma suurtoobi xanafiyada ayaa iyagu waxay qabaan noocoo doonaya ha aada safarku ama daaco ama macsidaanu wax kala waaye safar meeshaan waa jiraa salaaddii waa gaabin karaa waa yeeli karaa meeshaas marka way iskaga khilaafeen sida adiladu marka la fiirshana safarka daacada iyo midka mubaaxa labadiiba inay salaaddii gaabinteedu ku bannaantahy salaad gaabinta in loo jideeyo masaafada xaggeedana aaday uga doodaan intee in la egaa la dhihi karaa waa safar salaaddana waa lagu gaabi karaa masaafadaas marka axkaam badan baa hadhow lagu xiraa ayb masaafadaas marka mashhuurka madaahibta waxaa u badan afartan iyo siddeed mayl wixii dhan aduu marka haddii la qiyaaso siddeetan iyo dhowr ama sagaashan kilomitir wixii gaarsiisanna waa safar wixii ka yarna safar maahan bay leeyihin ibnu taymiya laakiin buxuudtiisa wuxuu yidhaahdaa safar sharcigana ma xadidin kelmaddan asafar luqada carabigana maxduudkuma aha laguma xadaynin sharcigana laguma xadaynin xaggee loo celinaa marka curfiga oo wuxuu yidhi shayga idaa lam yaxuddahu sharcu haddii sharcigu uunan xadidin wala luqatu luqadiina aynan xadidin famaradduhu ila alcurfi curfiga in loo celiya meesha loo celinaa waxay noqonaysaa curfi oo dadku wixii ay safar u yaqaanaan waa safar waxaynan u aqooninna ma aha ayb dadka iyagaa loo daayey oo looga tegey waa ka saayaan safar iyo safar la-aan ayb kaasaa marka uu aad u tilmaamaa ibnu taymiya wuxuuna deliishadaa ninkii maka ka xajiyey carafaad markuu joogo salaadda waa gaabinaya salaaddii duhur iyo tii casir iyo waa gaabinaya carafaad iyo maka marka la fiiriyana isuma jiraan siddeetan kilomitr iyagu marka meel kale waxay leeyihiin qaarkood nusuk waay waxa loo jamcinaye oo min nusuki alxaji ayay ka mid tahay ka mid maahan yacni safar dartii ma aha laakiin taasna waxaa xoog badan uun safarkan curfiga loo daayay ayb meesha kale iyado marka waxaa weeyaan uu keenaayo qofka safar isagoo musaafir isagoo ah iqaamo hadday ku soo kororto muxuu noqonayaa xaalkiisa isagana oo safar ayuu ahaa magaalo ayuu degey magaaladiisii maaha isaga laakiin dhowr maalmooduu rabaa inuu joogo intee maalmood buu joogi karaa oo uu salaadda gaabin karaa intee maalmood haddii uu gaaro salaadda uu dhammaystirayaa ou mutim uu noqonayaa waa ugu tegaynaa baawabkeeda meeshaas iyaduna waa meel kale waxaa kaloo meel kale ah markuu safarka ku jiro oo uu safar galo goorma ayuu bilaabi karaa salaad gaabinta xagguu ku bilaabi karaa salaadda oo la gaabiyo gurigiisa markuu labisto oo baxaayo miyuu qasri ku tukanayaa mase meel baa jirto oo haddii uu tago uu bilaabi karo salaadda taasna marka wuu keeni doonaa waxaana qaaliba taas badan oy tahay magaalada inuu ka baxo magaaladiisa guryaheeda markuu dhaafo oo meesha ugu dambayso magaalada darafka ugu dambeeya markuu dhaafo markaasuu salaad gaabinta uu bilaabi karaa ee isagoo gurigiisa jooga salaadda ma gaabi karaan markuu soo laabto safarkii buu ka soo noqday maqrib buu soo akhiray cishihii gurigiisiibuuba yimid ma gaabinaa salaadda markaas soo gurigiisii joogo maya meeshaas magaalada bannaankeeda ubaa ku xukunto mar walba ayb ood ka bilaabaysaa gaabinta gaabintuna ay ku dhammaanaysaa hadhow ayb jaamicintuna booskeedaan ugu tegaynaa insha allahu tacaala axkaam fara badan baa marka kitaabka ku dhex jirta baabu maa jaaءa fi الtaqsiiri baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu u baab yahay jaaءa yimid fi الtaqsiiri salaad gaabinta wixii ku yimid wa kam yuqiimu imisow nagaanayaa xataa yaqsura intuu gaabiyo salaadda intuu ka gaabiyo intee in la eg buu nagaanayaa tarjamadan marka wa kam yuqiimu xataa yaqsura waxaa ku jiro ishkaal wuxuu yidhi fii hadihi اtarjamati ishkaalun ishkaal baa ku jira liأnna aliqaamata maxaa yeele iqaamadu laysat sababan lilqasri nagaanshiiyuha uu nagaanaayo sabab uma aha salaada qasrinteeda wala alqasru qasriguna ma ahan gaayatan gaayo liliqaamati negida uma ah ile xataada waa xarfu gaayo soo maaha qalahu اlkirmaaniyu waajaaba wuxuu ku jawaabay biأna cadad اlayaami اlmadkuurati sababun limacrifati jawaazi اlqasri tarjamada marka macnaheeda saxdaa waxaa weeyaan maalmaha la sheegi doono maalmaha la sheegi doono oo uu nagaanayo ayaa waxay ku xirnaanayaan inuu salaada gaabin karo inuunan gaabin karin saasay marka iskugu xiriir ay u leeyihiin qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa abu cawaanata wa huwa alwadaaxu bnu cabdillaahi alyashkuriyu can caasimin wa xusaynin can cikrimata can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma qaal aqaama annabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigii baa nagaaday tiscata cashara sagaal iyo toban maalmood buu nagaaday yaqsuru isagoo gaabinayo fa naxnu annagu idaa saafarnaa haddaan safarno tiscata cashara sagaal iyo toban xasarnaa waa gaabinayna wain zidnaa haddaan siyaadinnana atmamnaa waa dhammaystirayna sagaal iyo toban buu nebiga nagaaday oo maka ku nagaaday salaaduu gaabinaayey haddaan intaasoo kale nagaanno waa gaabinaynaa wixii ka badanna waa taam yeelayna markaan marka dhacdadaani goormay ayd fatxu makow markii nebigu uu maka furtay waa sanadii sideedaad markuu nagaaday sagaaliyo toban maalmood salaadda waa gaabinaya bacdi riwaayaat waxay leeyihin toddobiyo toban maalmood qaar siddeediyo toban bay leeyihiin waa sahlanta sida loo jamciyo toddobiyo tobanta riwaayada dhehayso yowmu dukhuul iyo yowmuulkhuruuj uu ka saaray ka sagaaliyo toban maalmood riwaayada dhehaysana yowmu dukhuul iyo yowmuulkhuruujaa ku dhex jiro siddeed iyo toban midda dhehaysana labadii maalmood khuruujka iyo dukuulka mid buu tiriyey midna waa ka tegey yani markaa saasaa riwaayaadka ay ku jamciso qaala xadaanaa abu macmar qaala xadaanaa cabdulwaaris huwa bnu saciid atannuuriyu qaala xadaanaa yaxya yaxya bnu abi isxaaq qaala samictu anasan yaquul kharajnaa maca anabiyi sala allahu calayh ali wasalam nebigaan la baxnay min almadiinati madiinaan kala baxnay ilaa makata maka xajatulwadaaca ahayd qisadan fa kaana yusallii nebigu wuxuu ahaa inuu tukanayo rakcatayni rakcatayni laba laba ragco salaaddaa fareyda ah xataa rajacnaa ila almadiinati intaan madiine kaga soo noqonnay qultu waxaan idhi buu yidhi marka aqamtum bimakata maka ayaad nagaateen shay-an wax miyaa maka ayaad wax nagaateen miyaa oo muddo joogteen qaala waxa uu yidhi aqamnaa bihaa cashran toban ayaan joognay toban maalmood ayaan maka joognay dee tobanka maalmood marka maka keliya miyay joogeenna maya maka iyo dawaaxideeday joogeen socdaa ku jiro maalmaha oo nebigu wuxuu soo galay maka xajatulwadaaci bisha dulxije oo afar ah dulxije afarteedii buu soo galay marka maalinkaas afar waaye shan lix toddoba waa joogay siddeed markay ahayd barqadii ayuu ka baxay afar maalmoodu marka maka joogo maalinta afaraad shanaad lixaad toddobaad siddeedaad waa ka baxay mina ayuu aaday habeenkaas sagaalaadka ay soo gelaysa mina ayuu ku hoyday maalintii sagaalaad waa ka baxay carafuu joogay uu aaday maalintaas o dhan carafuu soo joogay waa ka soo laabtay tobanka iyo koob iyo tobanka iyo labaiyo tobanka iyo saddexiyo tobankana mina ayuu negi ku ahay uu joogay afar iyo tobanku markay ahaydna yacni saddexiyo toban afar iyo tobanka habeenkeedii ayuu maka ku soo hoyday waana ka baxay subaxii afar iyo toban ay ahayd bisha wuxuu ka aaday madiina tobankii maalmood marka saas iskugu imaanaysaa afartii ayuu galay toban iyo afartiina waa ka soo baxay meeqa maalmood waa intaas waa toban maalmood tobanka maalmood hal meel ma fadhinin ogow waa socod baa ku jira socod ayaa ku jiro labadan xadiid marka midna wuxuu sheegay sagaaliyo toban midna toban buu sheegay waa in xaalaad la dejiyey marka xadii axaadiidku marka sidaan mutlaq iskagama aha culimmada muxadisiinta qaar badanoo ka mida sida imaam axmed iyo imaamu shaafici iyo imaamu maalik iyo waxay u fahmeen axaadiidtan waxay yidhaahdeen qofka musaafirka ah laba xaalad mid waayo inuu iqaamo niyeysto iyo inuunan iqaamo niyeysnayn oo uu yahay mutaradid mutaradid waxaa la yidhaha wakhti uma go'na ma oga wakhti uu ka baxaayo xaajo ayuu meeshaas u tegey xaajadiisu wakhti ay dhammaanaysa ma oga hadday sidaas tahay xadiidka hore ibnu cabbaas taasaa la dejinaa sagaaliyo toban maalmood waa loo ogolaya oo gaabiyo hadday sagaaliyo toban la dhaafto ha dhammaystiro wixii ka dambeeya salaada xadiid ibni cabbaas waxaa la dejiyey ninka saaxiibu xaajaha ah oo aan isagu markaas wakti wakhtigii uu joogaayo aan ogeyn oo iqaamana aan niyada aysan uga jirinba iqaamo aynan niyadda uga jirin waa la fahma malayna amaa qofkii iqaamo niyeysto halkaanuu ka baxay wuxuu rabaa inuu sii maro kismaayuu rabaa inuu aado markaasuu wuxuu degay shalamboodoo kale ama marka ayuu nagaaday meeshaasuu xaajayay dan ka leeyahay niyadiisu wuxuu goostay inuu nagaado meeshaas muddo muddadaas marka waa la fiirinaa hadday afar maalmood ka badan tahay hadday afar maalmood hadday ka badan tahay maalinka gelidda ka bixi bixiddana ka saar saddex maalmood oo kale saddex maalmood hadday ka badato oo afar maalmood ay gaarto siwaa yowmi dukhuuli wa yowmi alkhuruuj marka laga reebo haddiiba saddex ay ka badnaato afar maalmood ay tagto ninkaasi musaafir ma aha waa muqiim salaadana markou galaba waa inuu taam yeelo salaad markou galawa afar beri ka bacdi ma aha markuu galaba salaad waa inuu taam yeelo maxaa u deliila arrintaas marka waxaa u deliila xadiidka nebiga sal ll cl salam uu yidhi nebigu wuxuu ka reebay qofka muhaajirka ee maka ka hijrooday ee madiine u hijrooday ayuu wuxuu u diiday inuu nagaado maka inuu ku nagaado nagaadistaas ayuu nebiga wuxuu xag uga dhigay saddex maalmood qofka muhaajirka inuu maka meeshii uu ka hijrooday inuu ku nagaado saddex maalmood wixii ka badan nebiga waa u diiday limaadaa wixii saddex maalmood ka badan ninku musaafir ma aha waa muqiim nin baroosinka dhigtayuu noqonayaa ayb soo ma fahmi cumar radiallaahu canhu isagoo ku camalfalaya xadiidkii ahaa laba diinood yahuud iyo nasaaro yaynan degganaanin xijaaj yaynan degganaanin waa iqaama xukunkaas ku xihan yahay ogow iqaamadii marka muxuu ka soo qaaday wuxuu yidhi saddex maalmood wixii ka badan ma joogi kartaan leanna saddex maalmood wixii ka badan iqaama xasishay soo ma fahmin imaam maalik iyo imaamu shaafici taasay qabsadeen imaam axmed isagu wuxuu yidhi kow iyo labaatan salaadood hadduu ku tukanayo isagoo salaadihii buu tirsaday kow iyo labaatan salaadood marku hadduu ku tukanayo oo farada waa inuu salaadda ou saas goosto waa inuu salaadda dhammaystira waa isla mid maxaa yeeley salaaduhu waa shan soo maaha afar maalmood salaadooda meeqa waa marka waa labaatan salaad soo maaha labaatan salaadood maaha hadduu ka baxo marka uu kow iyo labaatan gaaro afartii waa waa ka baxay soo maaha afartii waa ka batay ama afartii buu galay waa waa muqiim muqiimaa loo xisaabay isagoo kow iyo labaatan buu yidhi imaam axmed imaam maalig imaamu shaaficina afar maalmood wixii gaaro waxay yidhaahdeen salaaddu waa taamyeelis xadiidkaas labadaa iyo afarkaas cumar ayayna u qabsadeen mas'aladu xadiidkan shaqo kuma lena lama dhihi karo mas'aladu waxay shaqo ku leedahay iqaamo iyo safar cillatul itmaam waa maxayna waa iqaamo waa iqaama maxaa la yidhaahdaa fii curfi salaf afar maalmood wixii iqaamay u xisaabeen ayaga cumar bnu lkhaaabaa u xisaabay nebigii xadiidna waa looga hay ayb masalada marka dadka qaar baa waxay ismoodsiiyaan oo yidhaahdaan waxaan shaqo kuma lahanay ku leeyihin xadiidkaas iyo ismale baabkan waa isleeyihiin cillatlitmaama iqaamadaa keenaysa iqaamana xadiidkaanaa sheegaya waa la fahmaya ila tahay ayb weliba ibnu cabdilbar markuu xadiidkaas ka soo hadlay kabacdi wuxuu yidhi wa haadaa bayinun liman lam yucaanid wayasudahu can ilxaqi hawaahu wa camaahu wuxuu yidhi waa iska caddahayuu yidhi arrinkan qofkii aan mucaanada iyo madax adayg la imaanin xaqana hawadiisu aynan ka celinin iyo indhala-aantiisa aynan ka celinin marka haddaad magaalo adoo safar ku jira gasho afar maalmood inaad joogaysana aad niyeysato iyo ka badan musaafir ma tiid salaadda taamiyee dad doonta adig curfi ahaan musaafir isu aqoo laakiin sharcigii nin nagaaday unbaa tahay markaas salaadiina marka inaad taam yeesho iyay noqonaysaa haddii aadan ogeyn muddo wakhti ay wax kugu dhammaanayan magaaladii baad gashay dan yaraa ka leedahay hadday maanta kuu soo dhammaato berri waa socotaa ma ogid adiga ilaa sagaaliyo toban maalmood waa xadiidkan ibnu cabbaas socdaa soo ma garana iqaamaad niyeysatay laakiin saddex maalmood waa ka yar tahay laba beri inaad joogaysaa niyeysatay tigidkaagii laba beri waayaba isaga dhamma markaas maxaa tahay musaafir leh tahay ilaa afartii maalmood ma gaarin mogta xaalad kale bacdi alculamaa ku daraano xaaladdaas waxay tahay qofka dhahaya berri baa baxee berri dam berriyaad baxaysaa markii berridii la gaaro berri ayaad baxaysaa alaabtiisa oo xirxiran tahay waa taagan yahay gaadiid iyo waxbuu sugayaa gaadiidkiisii waa diyaar markau aad maagaba cilaa imaanayso iska bax waa nin marka xirxiran waa u taagan ninkaasi in allaale intuu saas yahay salaadda waa gaabin karaa lix bilood hadday doonto hagaarto iyo sanad haddii la doona hagaarto aahaarta saxaabada ka timidna macnahaasaa lagu xambaaraa iyadana saddexdaas xaalad ayaa musaafirku uu leeyahay maka marka nebigu markuu tobanka maalmood uu joogana maka ma wada joogin tobanka maalmood ee maka wuxuu joogay afar maalmood oo maalintii bixidda ay ku jirto ma dhamma marka afartii lama gaarin bixiddii marka laga gooyo iyo iyo iyo soo gelidda marka laga jaraa saddex maalmood camaleyga noqone waa gaabinaya salaadda inta kalena socodowbu ku jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam masaladana marka waa taas ibnu xajar laftirkiisa wuu sheegay وأخذ الثوري وأهل الكوفة برواية خمسة عشر لكونها أقل, أقل ما ورد فيحمل ما زاد على أنه وقع اتفاقا وأخذ الشافعي بحديث عمران بن حسين لكن محله عنده في من لم يزمع الإقامة وقفت عن إقامة يسنن فإنه إذا مضت عليه المدة المذكورة وجب عليه الإتمام قفص فإن أزمع الإقامة هذو إقامة قوسته في أول الحال مركة أبوه الرئيسة على أربعة أيام أفر مالموت إنه جوغا أتم وأدم يسترى على خلاف بين أصحابه في دخول يومي الدخول والخروج ما لقد دريا فيها أو لا مسلق ما دريا وحجته حديث أنس الذي يليه حديث كان أنس لفت الكسافر تمام الموضوع شيئا هاي النبي أفر مع الموضوع أو مكجوغي أي جابنا أو ولبا يوم الدخول يوم الخروج آني كجري كبدا دليلا لها بالهامر isagoo niyada gashtay inuu ka badan joogo haddana salaaddii gaabiyey daliilay u baahanaysaa mana hayn ayb baabu salaati biminan baabu bayaani xukmi salaati salaaddii xukunkeedii caddayntiisii uu baab yahay biminan mina lagu tukanaayo ayb xujaajta salaadda ay mino ku tukanayaan ma la gaabinayaa mase qaala xaddaanaa musadadu qaala xaddaanaa yaxyaa can cubayd illaahi قال أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي قال لتكذي بمنا من ركعتين لما ركع وأبي بكر بان لتكذي أبو بكر وعمر يا عمر ومع عثمان يا لتكذي صدرا قيد هرع ومن خلال من إمارته مدحتني مديسي كم ذا وقتي وأميرك أها أي لتكذي لما ركع ثم أتمها عثمان وعندما يستيري مركي دمه toddoba sano ayuu cumaan labalaba tukanayay labaiyo toban sano madax ah toddobadaa sano wixii ka dembeeyey laakiin wuxuu bilaabay inuu dhammaystiro duhurku afar tukado casirka afar tukado ceshihii afar tukado qaala xadaanaa abulwaliid qaala xadaanaa shucbatu qaala anba'naa abu isxaaq qaala samictu xaarisata bni wahbin samictu xaarisata bna wahbin qaala sallaa bina الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebiga ayaana tujiyey aamana maa kaana intuu nabadgelye intuu amni badnaay markuu ugu amniga badnaa aamana maa kaana yacni aamana akwaanihi nebiga intii uu jiray markuu ugu nabadgeliyada badnaa oo cabsida aysan haynin intii uu ugu cabsida yaraa isagoo ku sugan ayuu nebigana tujiyey biminan mina ragcatayna laba ragco lagu tujiyey yacnii isagoo nebigu waktigii waktiyadiisii waktigii oo ugu amniga badnaa ayuu wuxuuna tujiyey laba ragco meeshaa marka muxuu ka rabaa qur'aankiibaa wuxuu ku yimid salaadda in la gaabiyo bishardi alkhowf وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن خفتم شرد بالمكر هذا عدو كعب سنة إنسان صلاة إلى قابسان لبما هذه مركب مفهوم لو يلا كورها شرد مفهوم المخالفة محون نقول لها هذه أيدنا العبسانين من صلاة قابلنا كإيمان يسميش way isweydiiyeen marka saxaabada yacla bnu umaya ayaa wuxuu yidhi cumar baan su-aalayo waxaan idhi maa baalunaa naqsuru maxaan salaadda u gaabinaynaa ilaahayna wuxuu leeyahay cabsi buu sheegayahay markaasuu wuxuu yidhi cajibtu mimaa cajibta waxaad la yaabtaan ana la yaabay nebigaan weydiiyey markaasuu wuxuu yidhi sadaqatun tasadaqa allaahu biha calaykum faqbaluu sadaqatan waa sadaqo ilaahay idinku sadaqaystay sadaqada ilaahay yeela oo aqbala yani aayaddu waxay ku timid cabsi bay sheegtay sunnadiina waxay ku dartay cabsi la'aan meeshaa marka culamada waxay dhaheen waxaa laga qaadan karaa qur'aanka inuu shardi xiro sunnadiina shardigaas inay ka tagto oo ay yacnii ay shardigii isagoo jiro iyo isagoon jirin inay sunnadii ku darto waana tan hadda in khiftum waa qur-aanku uu xiray sunnadiina iyadoo la nabad qabo salaaddii in la gaabi karo haddii safar leeyahay ayay sheegtay waxaa kaloo layidhaha usuululfiqiga mafhuumulmukhaalafaha mawaanicuu leeyahay min mawaanici mafhuumi lmukhaalafa waxaa ka mid a an yakhruja ashardu makhraja alghaalib shardigu haddii uu ka soo baxo sida waaqici markaa aayaduhu ay soo degaayeen wixii haalib ahaa haddii shardigu uu ku yimaado waxba camal lama seenayo waana badantahay iyadoo kale laa yattakhidi ilmu'minuuna alkaafiriina awliyaaa min duuni ilmu'miniina lyidhi mu'miniintu yaynan gaalada ka dhiganin owliyo iyo gacal mu'miniinta ka sokin yacni intaad mu'min ka tagto isaga gacal ha ka dhiganin gaal yaa layidhi min duuni ilmu'miniina marka qeyd miya iyada marka haddii aan muslimba ounan meeshaas joogin makuu bannaan tahay inaad gacal ka dhigato gaalka iyadoon muslimba jooginba ood gaalka ka dooratay oon jirin ma bannaanaanaysa ma bannaanaanaysa mar walba oo xaaraan muwaalaad soma fahmin marka shardigan baa wuxuu ku yimid baa layidhi haalib waagaas waxaa munaafiqiinta ka ahayd mu'miniinta inay ka tagaan oo ay gaaladii gacal ka dhigaan mu'miniintana ay dhibaan ayb waxaa la yidhaha marka shardigaasi kharaja makhraja alhaalib ma la camal siino walaa tukrihuu fatayaatikum cala albigaa'i in aradna taxasunan iyo kale shuruudda aan mafhuumka lahayn iyo taasaa ka mida in aradna taxasunan yani waxaa waaye iyagoo inay isdhowraan rabaan ha ku qasbinina tii inay isdhowrto aan rabinna ku qasba maa laga wadaana zinada ma laga wada aduu marka mafhuumulmukhaalafuhu mawaanicdiisa wax ka mida weeyaan tannama aamana maa kaana marka macnahaasoo ka wada iyadoo la nabad qabo oo safar lagu jiro ayaa waxaa bannaan salaaddii in la qasriyo oo la gaabiyo salaadda marka milo lagu tukanaya xadiidka horena wuxuu tilmaamayaa in la gaabiyo salaadda afar afarta ragca laba in laga tukado marka mino la joogo nebigaa sameeyey abubakaraa sameeyey cumar baa sameeyey cuhmaanaa toddoba sano sameeyey intaas marka sunnadii saasay u badatay cuhmaan isaga salaaddii waa dhammaystiray muxuu dhammaystiray marka war badan ayaa la geliyey waxaa ugu dhow laba waxyaaboodoo mar waxaa la yidhi isagoo marka qudbaynaayo ayaa nin reebaadi salaadda ka sheekaynaya nin reebaadiyaha wuxuu yidhi sanadii hore meeshaan waxaan kugula tukaday duhurka laba ragco maa siltu aqsuru kama aanan suulin oo yidhi inaan salaaddaas gaabinayo gaabinta unbaan wadaa aniga cusmaanuu arko oo laba ragco tukanaayo reebaadihii wuxuu is yidhi salaadda waaba labada duhur labadaas unbuu iska waday weli intaan kaa maqnaa ilal aana halkii sano salaadda waa qasrinayo yidhi aniga marka cusmaan wuxuu is yidhi dadkan reer baadiyaha hadday arkaan amay salaadda qasrigaas leeba u fahmaan bay salaaddu ay tahay binaan calaa daalika ayuu marka wuxuu yeelay maadaama dad badan oo reerbaadiyo badan ay joogaan salaaddii afarteediibuu ugu wadaysays ayaga uga qaldamay saas waa la yidhi laakiin middaada nebiga iyo abuubakarba waa la tukan jireenaa lagu bushi karaa allaahuma laakiin in la yidhaahdo cusmaan ta'awala waa ta'wiil buu wuxuu isyidhi wuxuu is yidhi salaada qasrinta iyo itmaamku labada waa bannaan yihiin binaan calaa daalika itmaamku inuu saas u watayn waa suurtagal marka meelo dambe ayuu ku sheegi doonaa caaisho iyadana sidoo kale waa dhammaystiri jirtay salaadda ma gaabi jirin iyada waa waa dhammaystiri jirtay iyadana marka sida cumaanta wiil uu u sameeyo kale iyaduna u samaysay laakiin sunnada salaada mino waxay tahay laba in la tukado laba laba qaala xadaanaa qutaybatu huwa bnu saciid abu rajaa albaqlaaniyu qaala xadaanaa cabdulwaaxid can اlacmash qaala xadaanaa ibraahimu qaala samictu cabdaraxmaan bna yaziida yaquulu salaa bina cuثmaan bnu cafaan ayaa la tujiyey radia allahu canhu biminan mina ayuu nagu tujiyey arbaca rakacaatin afar rakco afar ragco ayuuna tujiyey faqiila daalika arrinkaagaas ayaa lagu yidhi licabdillaahi bni mascuud radia allaahu canhu fastarjaca waa inaa lilaahi haystay ibnu mascuud afartii ragca markuu tukadaybu wuxuu yidhi inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun sallaytu maca rasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalama nebigaan la tukaday biminan mina rakcatayni laba ragco wa sallaytu maca abi bakrin baan la tukaday radia allahu canhu biminan rakcatayni wa sallaytu maca cumara bni alkhadaab radia allahu canhu biminan rakcatayni fa leyta marka shallayte eh xadii dheefteyda min arbacin badala arbacin afar beddelkeeda min arbaci rakacaatin afar ragca beddelkeeda rakcataani may ahaato ragcada labada ragcoo mutaqabalataani la aqbalo yacni afarta ragco dheeftii aan ka heli lahaa laba may ii ahaatay oo wuxuu leeyahy marka afartaa waxaan ka heli lahaa beddelkeeda labada waxaan ka helaa io khayr badan oo ii fiicnaan lahaa meeshaan marka cilmi badan baa laga qaadanaya cilmiga laga qaadanaya waxaa ka mid a salaada safarka haddii la dhammaystiro itmaamku inuu bannaan yahay dhammaystirku inuu bannaan yahay maxaa yeele haddii uunan bannaanayn oo uu dembi yahay saxaabadu cusmaan kuma aysan raacin ayb kow falayta xadii min arbacinna afartana dheef kuma uusan sheegeen haddii afartu ay baatil tahay wax dheefamamaba yeelateenbe beddelku marka xaguu ka imaanaya ayb masaladaasna marka waa laysku hayaayo salaadda in la gaabiyo marka safarka leeyahay waajib miya mise waajib maaha xanafiyadu waa waajib ay leeyihin in la gaabiyo daahiriyadoo kalena waxay leeyihiin haddaad salaaddii adoo safar ku jira duhur haddaad afar tukato waa adoo afartii ragco laba ku daray oo kale ama salaaddii subaxoo laba ragco ahaydoo afar aad tukatoo kaley la mid tahay saasna sax maaha maxaa yeelay salaad subax haddii afar ragco la tukada ma ansaxayso duhurka haddii lix ragco laga dhigana laa tasixu waa buraysaa halkaanna salaaddii duhur oo aad safar ku jirtayoo laba ay kuu bannaanayd haddaad afartii tukato salaad ma kaa jebin inaynan kaa jebinna waxaa daliilu ah waa kuwaan saxaabadii cusmaan ay la tukadeen ma kula tahay asxaabta rasuulka salaad jabtay oo ay og yihiin imaamkoodii inay ka burtay inay intay la tukadaan aysanna ku celinin salaaddii ma yeelayanmarka itmaamku waa bannaan yahay salaaddana kuma jabto laakiin ayuhumaa afdal salaadda in la gaabiyo in la dhammaystirayaa fadli badan in la gaabiyaa fadli badan maxaa yeele nebigu gaabintou doortay sala allahu calayh waali wasalam oo rasuulka oo safar ku jiro inuu salaad taam yeelay lama sheegin hadyigana marka wakhayrulhadyi hadyi muxamadin dhinacaas marka laakiin waa xagga fadiilada iyo sunnada laakiin xagga salaadda ma jebaysaa mise ma jebayso baatil waaye iyo dembi waaye iyo maya itmaamku dembi ma aha maxaa yeeley ibnu mascuud isagoo arkaayo oo cusmaan weliba ku radiyey arrintaas ayuu tukaday maxaa dhacay markay leeyihin alkhilaafu sharu salaaddiina kuma celinin ibnu mascuudu afartii buu la tukaday cumaan radia allaahu canhu taas marka soonku laak waa ka duwanya waa ugu tegi doonaa meeshiisa soonka inuu qofku soomo asoo safar ku jiro iyo inuu afuro waxaa weeyaan inuu soomo waa hadduu awood u heli karaba inuu soomaa fiican maxaa yeele xadiid xamsata bni camrin alaslami wuxuu yidhi aniga nin safar badanaan ahay soonkana waa awoodaa rasuulku ilaahayow ee safarka maku soomaan nebigu ku soon weyn ama labadoodu waa isku mid tan ama waa ruqso haddaan lagu dhibtoonaynin soonka qofka asagoo musaafira inuu soomaa wax khilaafa ma leh laakiin salaada khilaaf baa ku jira gaabinteedana ayaa ayaa sunnada waafaqsan ayb falayta xadii dheeftayda min arbacin mintaa bedel waa macna albedel min arbaci rakacaatin bedela arbaci rakacaatin afar ragco bedelkeeda dheefta igaga sugnaanayso rakcataani may ii ahaata laba ragco mutaqabalataani la aqbalo halkan marka wuxuu yidhi ibnu xajar wahada yadullu calaa annahu kaana yara alitmaama jaa'isan wailaa lamaa kaana lahu xadun min alarbaci walaa min gayriha fainaha kaanat takuunu faasidatan ayay ahaan lahayd kulluhaa iyada dhammaanteed wainama istarjaca ibnu mascuud limaa waqaca cindahu min mukhaalafati alwlaa wuxuu ka istirjaacday waxay tahay wixii sidii habboonayd ee fadliga badnayd oo la khilaafay taasuu marka uu ka inaa lilaahi hayste waxyaabaha ku tusaaya salaadda musaafirku salaadda hadduu taam yeelo inay salaaddiisa ansaxayso waxaa ka mid ah musaafirku markuu muqiim ku daydo muxuu samaynaya nin safar ku jiray ayaa wuxuu ku dayday nin muqiim ah salaaddii ma gaabinaa mase waa dhammaystira wou dhammaystiray haddii itmaamku xaaraam uu yahay muxuu u dhammaystira kaligaa tukamaa lama taas laftirkeeda waxyaabaha deliilku u ah bay ka mid tahay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan kama qaama anabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu imisou nagaaday fii xajatihi xajkiisii qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wahuwa abu salamata tabudakiyu qaala xadaanaa wuhaybun qaala xadaanaa ayuubu can abi lcaaliya muxuu idin dhigay kabacdi albaraa can abi lcaaliyati albaraa ayb ra-da waa shidantaha can ibni cabbaas albaraa bitashdiidi ra kaana yabri nabla yabri nabla gamuunka ayuu qori jiray markaasaa waxaa la yidhi albaraa liqorihi albaraa can ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaal qadima anabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuuyaa soo galay isaga iyo wa asxaabuhu asxaabtiisa lisubqi raabicatin afar subxeedii subaxay afar ahayd bishii dilxuja yulabbuuna iyagoo talbiyeysanayay bilxaji xaj ku dhawaaqay fa amarahum wuxuu amray an yajcaluuhaa inay ka dhigaan cumratan cumro inay u beddelaan ilaa man qof mooyaane macahu lhadyu hadyi maciise uu yahay taabacahu caطaa can jaabir ilaa man macahu lhadyu iyo xajkan la fasakhaayo cumro loo bedelayo kitaab ulxajaan ugu tegayna hadda booskeedii ma ah keliya waxay tahay nebigu wuxuu soo galay subaxii afaraad dulxijo afar iyo tobankiina waa ka tegey toban maalmood ayuu marka wuxuu ku jiray maka iyo agagaaraheeda baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii kam imisa dhexdeeda ayaa yaqsuru salaata salaadda uu gaabinayaa wasama nabiyu sala allahu markaa safar intee la eg safar intee la eg ayuu salaadda gaabinayaa qofka wasama nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigii wuxuu magacaabay yowma yowman maalin iyo waleylatan iyo habeen ayuu safaran safar ku magacaabay ayb wasama nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ku magacaabay yowman iyo waleylatan safaran buu ku magacaabay ayb maalin iyo habeen ayuu safar nebiga ku sheegay marka waxaa weya intii maalin iyo habeen loo socdo waa safar salaadana marka waa lagu gaabin karaa maadaama nebigu safar ku magacaabay masaladana waxaa khilaafsan kuufiyiinta waxay leeyihiin saddex maalmood iyo saddex habeen meeshii loo socon karaa salaad lagu gaabiya ayb marka iyagu waxay leeyihin marka hal maalin iyo waxa safar maaha laakiin xadiidka ay saddexda u daliishanayaan laftirkiisa hal maalin iyo hal habeenna waa ku soo aroora marka maalin iyo habeen waa safar wa kaana ibnu cumara ibnu cumar wuxuu ahaa iyo ibnu cabbaas iyo ibnu cabbaas radia allaahu canhum yaqsuraani inay gaabinayaan oo yufdiraani ay afurayaan fii arbacati burudin afar burud arbacati burud marka waa afartan iyo siddeed mayl meelahaas waa masaafatu lqasri shaaficiyada saanay qabaan iyaguna ibnu cumar ibnu cabaas meelahay salaadda u gaabin jireen ibnu cabaas baa la weydiiyey waxaa la yidhi carafaad salaadda ma loo gaabinaya maka ilaa carafaad maya buu yidhi maka ilaa cusfaan iyo judda iyo waa loo gaabinayaa buu yidhi aahaartan marka feeri wuxuu leeyahay wasalahu ibnu lmundir min riwaayati yaziida bni abi xabiib can cataa ibn abi rabaax ana bna cumara wabna cabaas kaanaa yusalliyaani rakcatayni wayufdiraani fii arbacati burud famaa fowqa dalika warawa الsaraaj min طariiqi cmr bni dinaar can ibni cumara naxwahu warawaa ashaaficiyu can maliki can ibni shihaabin can saalimin ana bna cumara rakiba ila dati الnasbi faqasara الsalaata qaala maalikun wabaynaha wa bayna اlmadiinati arbacatu burud ayaa udhaxaysa arbacata burud ayaa udhaxaysa وبينها وبين المدينة أربعة برد رواه عبد الرزاق عن مالك هذا هذا فقال بين المدينة وذات النصب ثمانية عشر ميلا سيدة ميل يا أم حيسن والدي وفي الموطأ عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه كان يقصر في مسيرة اليوم التام ومن طريق عطاء أن ابن عباس سئل أن نقصر الصلاة إلى عرفة qaala laa walaakin ilaa cusfaan ow ilaa judda aw iطaa'if intii meelahaasoo kale salaadda u gaabiyay midan maka ilaa carafaad safar weyn uma unan aqoonsanin waqad ruwiya can ibni cabaas marfuucan akhrajahu daara quطniy bnu abi shaybata min طariiqi cabdilwahaab bni mujaahid can abiihi wacطaa can ibni cabaas ana rasuula اllahi sal slm qaala ya ahla makata laa taqsuru الsalaata fii adnaa min arbacati burud min makata ilaa cusfaan wahada isnaadu ضaciifu من أجل عبد الوهاaب markaa wuxuu yidhi ويمkiن الجمcu بyn hadiه الرiواaيaaتi بأنa masاaفaةa أربcaةi burud يمkinu sayruhaa fيi yومi وalaylaةi marka bukhaarي wuxuu ku socdaa wuxuu yidhi maalin waa safar ayuu nebigu ku sheegay iبnu cumar iyo iبnu cabaasna afar hoos qabow ayay salaad u gaabi jireen arbacatu burud iyo waxaa isla eg maalin loo socdaa kale saas ku jamciye وعلى هذا ففي تمسك الحنفية بحديث ابن عمر على أن أقل مسافة القصر ثلاثة أيام إشكال ولا سيما على قاعدتهم بأن الاعتبار بما رأى الصحابي لا بما روى أصل كود ولبه هدان قبل نوليه وهي ستة عشر فرسخا أفرت بلدنا والح يتوان فرسخ ذكر الفراء أن الفرسخ فارسي معرب wahuwa alaaatu amyaal waa halka farsakh hal farsakh hadduu saddex yahay marka lix iyo toban farsakh meeqay noqona saddex ku dhufo lix iyo tobanka waa afartan iyo sideed soo afartan iyo sideed mayl waa afartan iyo sideedaas mayl marka waxay ku sheegaan sagaashan kilomitir oo weliba waxyah dhiman masaafatu lqasri marka meeshaas saasay ku sheegaan ahlu daahir iyagu waxay yidhaahdeen daahiriyada saddex mayl hadduu safraayo waa safray waxaa ka nawowiyu ana ahla daahiri dahabuu ilaa ana aqala masaafati اlqasri alaaثaةu amyaalin wakaanahu muxtajuu fii dalika bima rawaahu muslimu abu daawuud min xadiiثi anas qaal kaana rasuulu اlahi sal slam ida kharaja masiiraةa alaaثaةi amyaal aw faraasika qasara الصalaaةa wahuwa asaxu xadiiثin warada fii bayaani dalika waasraxhu وqad xamlahu man khaalafhu calى ana almuraada bihi almasaafaةu alatii yabtadiu minha alqasru laa gaayata safar walaa yakfى bucdu hada اlxamli buudi qaar marka waxay yihahdeen saddexda mayl safar maahane markuu nebigu saddex mayl safarkiisa uu ka jaro ayuu salaad gaabinta bilaabi jiray ee safarkiisa ugu dambeeya inuu saddex mayl ahaa ma aha saddex mayl waxyar waa saddex mayl hadday u badato toban kiilo toban kilomitir ma dhammaanayso toban kilomitir salaaddii looma gaabin ayb markaa wuxuu yidhi uma ina asaxiixa fii dalika annahu laa yataqayadu bimasaafatin bal bimujaawasati اlbaledi mid kal mas'alo kale ka ayb marka mas'aladii hore qofka salaada taamyeelidda ku xirnayd iyo qasriga waxaan ka tagnay xanafiyada waxaan dhahnay waxay qabaan salaadda musaafirku hadduu salaadda taam yeelo qasrigu inuu waajib yahay bay qabaan oo uunan taam yeeli karin marka iyagu waxay yidhaahdeen haddii ataxiyaadka labaad ragcada labaad ataxiyaadkeeda uu fadhiisto qadra tashahud intii ataxiyaad laga akhriyo kale uu fadhiyo bis salaaddiisu waa dhammaatay younanba salaamo noqsanin haddii la rabo hadduu ragcad saddexaad u istaago waa iska laqwi unbuu isaga jiraa salaaddiisi mar horey dhammaatay yidhaahdeen waana iska soconayaan maxaa yeele iyaga assalaamu calaykum ta ruknimaga u arkaan xanafiyada moogta oo haddaa ataxiyaadkii dhammayso oo qofka weysada ka jabta salaaddii waa dhammaatay ayb ayb قال xدثنا إسحاaq بن إبراهيم الحنظلي قال قلت لأbي أسامة xdثكم عubayd اللhi عن نافع عن iبن cمر رضي الله عنهma أن النبي sلى الله عليه لي وسلم qاaل laa تusaaفir المرأة haweeneyda yani safrin ثaلaaثaةa أyaamin saddex maalmood ilaa macdii maxramin maxram la jirkiis maahan ku maxramnimo u saaqiiba la jirankiis maahan qال xdثna mسdd qال xdثna yaحyى عن cubayd اللhi عن ناafic عن iبn cmر رضي الله عnهma عن النبي slى الlه عليه لي وsلم qاal laa تusaafir المرأة ثaلaaثa yayna sfrin ilا macdii maxrami qاl xdثna taaبcahu أحmد عن iبn المbاaرك عن cubayd اللahi عن ناafic عن iبn cmر عن النبي sl ه sلم qال xdثna آdم qال xdثna بن أbي ذئب qال xdثna سacيid المqburiي can abiihi can abi hurayrata radia allahu canhuma qaal qaala اnabiyu sala allahu alayh ali wasalam laa yaxilu limra'atin haweeney uma xalaal ah tu'minu billahi walyowmi alaakhir an tusaafira inay safarto masiirata yowmin wa leylatin maalin iyo habeen socodkeed laysa macahaa xurmatun maxram maceeda xaal ounan ahayn laysa macahaa maceeda xaal ounan ahayn xurmatun yacni maxram taabacahu yaxya bnu abi kaiir wasuhaylu wmaaliku can ilmaqburiyi can abi hurayrata radia allaahu canhu ayb meeshaas marka marka uu leeyahay mafhuumka xadiidkan wuxuu sheegayaa ana nahya almadkuura yakhtasu bilmu'minaat gaaladii baa ka baxaya imra'atin tu'minu billaahi ayb wأujiiba بأn الإimaana huwa اladii ystamiru lilmuتaصifi bihi iimaanku waa kan yastamiru lilmuتaصifi bihi khiطaabu shaarici fayantaficu bihi wayanqaadu lahu waay waxaa kaloo loo deliishaday xadiidkan wاstudila bihi calىa cadami jawaaزi safari lilmarأaةi bilaa maxram naagtu inaynan u bannaanayn inay safarto maxram la'aan bilaa maxram inay safarta inaynan u bannaanayn oo hadday ku dhimato iyadoo bilaa maxram safar maxram la'aana ku jirto waa qof dembi ku dhex dhintay ay noqonaysaa khaatumada inay uga halaawday khatar tahay haddaan daruuro aanay jirin daruuraadku marka maxaa ka mid noqon karaa markaasuu wuxuu yidhi wastudilla bihi calaa cadami jawaazi safari lilmar'ati bilaa maxram wa huwa ijmaacun xurmadaas waa ijmaac fi gayri اlxaji wاlcumrati xajkii cumrada marka laga reebo wاlkhuruuji min daari shirki marka laga reebo daaru shirkiga marka bixitaankeeda xaj iyo cumro waxaa looga reeba waa isku khilaafsan yihiin culammada imaam axmed wuxuu qabaa shardi inuu yahay maxram inay hesho haddii aynan maxram helin maba ku waajib inuu leeyahay laakiin maxramku sideebuu istidaaca u noqonaya man istidaaca ilayhi sabiilan baa la yidhi maxram inay hesho iyada istidaacadeeda miya waxay iyada la imaan karta miya lama imaan karta iyada daahirka marka aayadda uu aqwaashii salafka marka la fiiriyo kama muuqato waa isku khilaafeen marka laakiin xajku marka safaradan caamka buu ku jiraa isaga cumuumkaas xadiidkan waa loo soo geli karaa bis laakiin in shardi laga dhigo oo istidaacadii shardi loogaga dhigo waxay u baahan tahay nadar fiirin badanay u baahnaayeen baabu kitaab alxaj baynu noogu imaan doontaa masaladan laftirkeedu baabaysan doonaa bukhaari wixii uu ka yidhi meeshaasaan ugu tegi doonaa haweentu xajka ma aadi kartaa bilaa maxram iyo meeshaasaan ugu tegi wاlkhuruuju min daari shirki laakiin waa ijmaac ata deliilna waaba loo hayaa naagtu hadday inta meel ku muslimto ku islaamto diinteedana gaaladu ay ka fidnaynayso dhulkaas ay joogto diinteeda laga fidnaynayo waxaa u bannaan maxaam la'aan inay iska soo safarto oo ay dhul islaam timaado maxaa yeele diinteedii baa laga fidnaynaa markaas dararka maxram la'aanta iyo dararka diintii oo laga fidnaya tan kalaa daran naagihii marka wakhtiga rasuulkana way soo hijroon jireen bilaa maxram naagtu markay maka ka soo cararto oo madiinay imaan jirtay maxram la'aan maxaa yeele maxram maba u suurtoobayo maxaarimta kuwa dhibaayaba waayaba ma iyaga awalba marka keeni lahay ma keeni lahay taas iyadu khilaaf ma leh hadday diinteeda la soo cararayso ayb midaan xajkana khilaaf baa ku jira waminhum man jacala dalika min sharaa'id اlxaji kama sayأti اlbaxu fiihi fii mowdicihi in sha allahu tacaala marka halkaasaan ugu tegayna hadda marka waxaana soo gelisay safarkaas un yowmun wa leyla safar in lagu sheego baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan yaqsuru wuu gaabinayaa idaa kharaja min mowdicihi meeshiisa haddii uu ka baxo salaadda waa gaabina min mowdicihi waa degmadiisa xamar baarata inaad ka safarto goormaad salaad gaabinta bilaabaysaan waa inaad ka baxdo horta xamar bannaanka uga yar baxda wakharaja caliyun radia allaahu canhu cali waa baxay faqasara waa gaabiye salaada wa huwa isaga oo yaraa arkaya albuyuuta guryihii adoo guryihii xamar u jeedo iska gaabin kartaa laakiin waa inaada ku dhex jirin bannaanka arkiddaas aada arkayso weli guryihii xamar ay kuu muuqdaan wax dhiba ma keenaysa marka magaalada waa day suur leedahay suur magaalooyinku waayihii hore waxay lahaan jireen xayndaab xayndaabkaas markaad ka baxdo salaada gaabin waa geli karta haddaynan magaalada suur ayna lahaynna curfiga dadka magaalada meesha ugu dambaysa haddaad ka taagan tahay xagga uga baxday waa gaabintii waa geli falamaa rajaca markuu soo noqday qiila lahu waxaa lagu yidhi haadihi alkuufatu haadihi tan alkuufatu waayaan waa tan kuufa qaala waxau yidhi laa maya xataa nadkulahaa ilaa aan ka galno maya kuufa markaan galno ayaan musaafirnimadii ka baxaynaa laakiin annagoo u jeedno guryaheedoon u jeedno ma ku noqonayno muqiimiin marka wuxuu ka wadaa salaaddii buu qasriyey isagoo guryihii u jeedo weli oo kuufo uu geli rabo guryihii isagoo u jeedo bannaankeeda ku qasriyey ayb marka maxalushaahid waxaa weeyaan markaad ka baxda magaaladii ayaad qasri geli markaad soo noqonaysana inta aadan soo gelin ood magaalada bannaankeeda joogto waa qasri waa wadi kartaa laakiin haddaad gudaheeda soo gasho mahay mararka qaar dadka masale ay weydiiyaan aa jirta masaladii waxay tahay salaaddii baad soo qasirsay duhur baad tukatay labadiisii ragco safar baa iska soo gashay casirkii markii la gaaro sagaal saac iyo bar toban saac markay ahayd ayaa baabuurkii la joojiyey aan tukannaa la yidhi casirkii baad labadiisii ragco tukatay waa qasirsay aayar baabuurkii markaa saacad ka bacdiiba magaaladiiu soo galay magaaladeeda qoraxdiio nooloo soo jeedaa soo gashay casirkii ma ku celinayna soo taama maya casirkaaga waa soo tukatay bis dadka qaar marka dadka weydiinaya ama waxaa jira ishkaal uga jiro ama salaaddii ay u taam yeelayan mar labaad tukanaya oo waxay leeyahay waaba soo galay iyadoo qoraxdii nooloo salaadda casir oo la joogo wakhtigeeda ayaan magaalada soo galay san yaala waa iska tukanaya ama jamcu taqdiimaa soo samaysay casirkii baa soo gashay magaaladii mar haddaad jamcu taqdiim soo samayso duhuri casir soo tukatay waa kaa dhacay adiga salaad dambe ma casir dambe ma lagaa rababa qaala xadaanaa abu nucaym wahuwa alfadl bnu dukayn qaala xadaanaa sufyaan can muxamed bni اlmunkadir waibraahiima bni maysarata can anasin radia allahu canhu qaal sallaytu duhra duhurkii baan tukaday maca anabiyi sala allahu calayh ali wasalam nebigaan la tukaday bilmadiinati madiina arbacan afar wabidilxulayfati rakcatayn wuxuu leeyahay madiine ayaa nebiga duhuraan la tukaday afar raqo macnaheeda waa maxay ma gaabinin duhur nebigu safaruu rabaa magaaladii dhexdeeduu joogaa gaabis ma bilaabin duhurkii afar raqo tukaday waa soconnay wabidilxulayfatina casirkii baan la tukaday ragcatayn isaga halkaasuu marka wuxuu ku bilaabay gaabinta dulxulayfana madiine waa ka baxsan tahay wax yaray u jirtaa shan mayl meelahaasay u jirtaa ama maba dhamaba shan meeladii قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة صلاة أول ما فرضت مركي قهريس ولا فرض يا لي طيب الصلاة صلاة دي أول ما شيكي قهريي مركي قهريسي فرضت ولا فرض يا لي racatayni furidad waa la farad yeelay salaadaasi rakcatayni xaal ay tahay laba iyadoo laba ragca ayaa la farad yeelay marka waa xaal sadam sadal khabar rakcataynidaas waa xaal khabarkii booskiisii dhacay asalaatu walu maa furidat markii ugu horreyso salaaddii la farad yeelay xasalad ama waqacad way dhacday salaaddii abarkuwakaas rakcatayni iyadoo ahayd laba ragca iyadoo fa uqirad waa la sugay salaatu safari safarka salaaddiisa wa utimad waa la dhammaystiray salaatu lxadar negida salaaddeeda qaala zuhriyu zuhri waxa uu yidhi faqultu licurwata curwa waxuu ku yidhi maa baalu caaishata caaisha xaalkeedu waa maxay tutimu ay u dhammaystiraysaa salaaddii qaala waxau yidhi ta'awalad way fasiratay maa ta'awala cumaan cumaan wixii uu ta'wiilsaday oo fasirtay ayay iyaduna fasiratay ta'wiilkaas marka wuxuu noqon karaa mar haddii nabadgelyo iyo la helay oo oo cabsidii hore u jirtay aanay jirin salaaddii sideedii hore itmaamkii ama yacnii lagu tukadaa sidaas inay marka tahay aduu marka ta'wiilka noocyadiisu safxa dhanoo ku qoray xaja meeshaas ka akhrisa cumaan marka muta'awil ayuu ahaaye marka muta'ahil ma ahayn dadka qaar waxay yidhaahdaan meeshuu naa ku guursaday saasuu salaadda u dhammaystiray ta'wiil inuu marka u sameeyaa tan ay caddaynaysaa meesha asalaatu awalu maa furidat rakcatayni fauqirat salaatu safar salaadda marka hor laba laba ragcay ahayd salaadda safarka labadeeda lagu daayey tii kale afar baa laga dhigo labaa lagu daray haddii la yidhaha marka xadiidkan waxaa deliishada qolooyinka dhahaayo labada ragco ayaaba farad ah labada ragco wixii ka badan waa siyaado aan loo baahnay salaadda waad ku buraysaa kanay deliishadeen laakiin waxaa lagu jawaabay sadaqatun tasadaqa allaahu biha calayk sadaqo iyo waajib isma lahan sadaqo wax tadawuca waajib hadduu yahay sadaqo laguma sheega baabun yusalii almaqriba alaaan fi safar baabun ay hada kani baabun baab weeyaan yusalii wuu tukanayaa almaqriba maqribkii wuu tukanayaa alaaan saddex ragca isagoo ah fi safari safarka dhexdiisa maqribka isagu saddexuu tukanayaa lama gaabinayo قال xdثna أbو اليمان qال أخبرna شhعyب عن الزهري قال أخبرني سالم عن cبد الله بن cمر رضي الله عنهma qال رأيت رsuuل اللhi صلى الله عليه لي وsلم نبgaan arkay إida أcجلh الsayr socodka haddii uu dedejiyo fi الsفر sفرka dhexdiisa يؤhر المqربa mqربka waa dib dhigaaye xatىa yجمca intuu ku jamciyo baynahaa iyada iyo وbayna الcشhاaءi uu jamciyo iyada iyo cشhaha intuu ka isu ururiyo qaala saalimun wakaana cabdulaahi cabdulaahi wuxuu aha yafcaluhu inuu samaynayo sida idaa acjalahu sayru socodka hadduu dedejiyo idaa acjalahu sayru muidinmasasafar socodka haddii uu deg deg uu ka rabo oo uu socod ku jiray maqribku isaga marka inuunan qasri geleyni buu sheegay ayb qaala wazaad alleytu wuxuu ku daray qaala xadaanii yuunus can ibni shihaab qaala saalimun kaana bnu cumara radia allaahu canhuma ibnu cumar wuxuu ahaa yajmacu bayna almaqribi walcishaai maqribkii cishaa ayuu jamcinaya bilmusdelifati qaala saalimun waxauu yidhi saalim waahara bnu cumar ibnu cumar waa dibdhiga almaqriba maqribkii wa kaana istusrikha waa loo soo qayliyey oo gurmad ayaa laga dalbay cala imra'atihi naagtiisa shanigeeda safiyata binti abi cubayd xaaskiisii safiya binti abi cubayd ayaa marka darteed ayaa marka qaylo dhaan ayaa loo keenay yani istusrifa yani waa loo qaylo dhaansaday oo kaalay markaa u imaa ayaa la yidhi markaasuu soo degdegay socod baa soo galay safiya binti abi cubayd min bani haqiif ayay ahayd mukhtaaray la dhalatay mukhtaarkii kadaabka ahay oo xadiidkii muslim uu wariyey lagu dejiyey sayakhruju min haqiifa kadaabun wa mubiir ninkaasaa marka ay la dhalatay ayb faqultu lahu dadkiibu marka calan been ugu haatiyeyo waxa uu yidhi xuseen wiilkii nebiga awowga u ahaayaa la dilay dhibaataa dhacday diintii baa lagu xadgudbay anaa istaagayuu yidhi marka diintii u dadaalaya dadku way raaceen marka xuseen bin cali iyo aalubeytka nebiga nin uu aaraayo iska dhigay wax u raadinayo nin iskiis wax u raadsanayo na aha si kale madaxtinimo iyo baab kale waxaasuu ku marmarsiyooday marka sidii buu yeelay madaxtinimadii buu helay marka markuu madaxtinimadii helaybu wuxuu bilaabay marka balaayadiisii ula soo baxay marka ilaa markii dambe uu nebinimoba uu sheegto uu yidhaha waa laii waxyoodaa oo dadka uu ku yidhaahdo gogashaan aan fadhiya hadda dhow jibriila inta ka kacayo beenta yani meeshuu ka gaaray marka weligeed waa iska jirtay qofku inuu inta calan qaato calankaasna ay wax ugu hoos jiraan dad badanna ay iskaga sirmaanoo daacad iska ah waa iska dhici jirta marka mukhtaarkaas dad badan baa ku sirmay oo xataa dad wan wanaagsan ahaayeen baa ku sirmay abu daawuudka markaan akrinayna waxaan u malaynaa tahdiibu sunanka nin dhan oo la naqdiyey oo lagu naqdiyey dacfi iyo lagu sheegay waxaa cillo looga dhigay mukhtaar ibnu abi cubaydow raacayaan ayb oo taxta raayati mukhtaar ayuu ahaa markaasu ibnulqayim wuxuu yidhi maxaa korkiisa ah haddii uu raacay oo isagu marka daacad uu ahaa ninkaana markii dambe waxun uu la soo baxay oo ka tegey maxaa korkiisa aha maxaa dushiisaa ma jira saasna daciif kuma noqonayo isagu marka qof walba wuxuu geysto umbaa umbaa dhibaya faqultu lahu waxaan ku idhi asalaata salli salaata salaada duko waqtigeedi waa la jooga faqaala sir soco meeshaa marka waxaa laga qaadanaya dadkii salafka salaadda waqtigeeda say u ilaali jireen salaaddii waa gashay faqaala sir faqultu asalaata faqaala sir xataa saara miilayni ilaa uu socday aw alaaa uma nazla waa degay fasallaa waa tukaday uma qaala waxau yidhi haakada ra'aytu nabiya sal l salam nebigaan arkay yusallii isagoo tukanaya idaa acjalahu sayru socodka hadduu dadejiyo oo yacnii deg deg hadduu ku jiro oo socodkii uu markaas haayo saasuu yeeli jiray wa qaala cabdullaahi ra'aytu nabiya sal l slam nebigaan arkay idaa acjalahu sayru yuakhiru almaqriba fayusalliiha alaaa dib ayuu u dhigayay maqhribka saddex ragca ayuuna tukanayay uma yusallimu waa salaamo noqsanaya uma qalla maa yalbasu waxaa yarayd intuu nagaanayo xataa yuqiima alcishaaa intuu cishihii ka aqimo la aqimo fa yusalliiha uu tukado waa tukanaya ragcatayn isagoo laba ragca cishaha uma yusallimu waa salaamo noqsanaya walaa yusabbixu bacda alcishaa cishaha kadibna ma sunnaysanaynin xataa yaquuma min jawfi leyli ilaa habeen barkii salaatuleylka uu soo qao jamcintaas marka de taqdiimka iyo ta'khiirka iyo culammadu waxay dhahaan haddii jamcintu ay ta'khiir tahay salaaddii waqtigeediina uu galo qofku inuu niyeystaa la rabaa inuu salaadan akhiray oo tan dambe inuu kula tuka doono qalbiga inuu geliyo si uu dembi iyo macsi uga badbaado de salaadan waqtigeedii waa taagan yahay waa ku haya waa inaad cudurdaarkii sharciga ahayd soo xaadirsato qalbiga taqdiimku asaga wax uga baahan jamcintu waxaa kaley leedahay tartiibteeda umbaa salaadda lagu wadaa mar walba midda hore umbaa mar walba soo horeyso salaadda hore ayb ibnu taymiya marka meeshaan iyo ibnulqayim iyo iyagu waxay dhahaan salaadda laysku jamciyaa waxaa iskale qofku markuu socod ku jiro idaa jadda bihi sayr ama idaa kaana calaa dahri sayrin socod hadduu ku jiro ayaa salaaddii jamcin kara marka waa maa hadda inaad dhaqaaqdaa rabtaa ama dhaqaaqii baad ku jirtaa ta'khiirkii iyo taqdiimkii oo samayn karta laakiin adoo iska deggan oo intaad meel degtay cabbaar maalin camal meeshaas aad ku nagaanaysid salaadda inaad jamciso maahane waqtigeeda inaad ku tukato waayay leeyihiin ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquutaa laakiin madhabtaas inkastoo ay fiican tahay haddana laakiin ma la dhihi karo jamcintu ma bannaana lama dhihi karo jamcintu waa u bannaan tahay ama socod ha ku jiro ama ha fadhiya markaas min xayu aljawaazu waa bannaan tahay laakiin maxaa yeele nebigaaba sameeyey sala allahu calayh ali wasalam see ku sameeyeen tabuuk qaswatu tabuuk nebiga isagoo deggan oo teendhadiisii deggan ayaa xadiidku wuxuu leeyahay kharaja fasallaa duuri casri buu tukaday uma dakhala waa gala haddana uma kharaja waa soo baxay fasalla almaqriba waalcishaa maqrib cishuu tukaday uma dakhala dakhala iyo kharaja qof deggan baa isticmaali kara sooma qof socod ku jira dakhala iyo kharaja maba la dhehi kara meeshaas marka waxay deliil u tahay isagoo deganna inuu jamcin karo meeshaas marka masalada ibnu taymiya ibnulqayim ayuu saas u sheegaan laakiin saasaas sidan kalaba xoog طيب باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به باب بيان حكم صلاة التطوع تطوع صلاة سنة لماذا على الدواب لو لو كرس لا يستدابوين ككركونا وحيثما إمالك توجهت به يوجه ستدابد يعني صلاة السنة ما سفر كل جيره takfiifaadka safarka waxaa ka mid a salaada sunnada adoo gaadiid korkiisa saara inaad tukan karto waa min takfiifaati safar qaala xadaana caliy bn cabdillaahi qaala xadaana cabdulaclaa qaala xadaana macmarun can izuhriyi can cabdillahi bni caamir can abiihi qaal ra'aytu nabiya sala allahu calayh ali wasalam nabigaan arkay yusallii calaa raaxilatihi isagoo gaadiidkiisa korkeeda ku tukanayo xaytu meel tawajahad bihi ay ula jeesato qaala xadaana abu nucaym qaala xadaana shaybaan can yaxya can muxamed bn cabdiraxmaan ana jaabira bna cabdillaahi ahbarahu ana nabiya sala allahu calayh ali wasalam kaana yusalli tadawuca sunnada ayuu tukanaya wahuwa raakibun isagoo fuushan fii gayri lqiblati qiblada meelaan ahaynna uu u jeedo qaala xadaana cabdulaclى bnu xamaadin qaala xadaana wahaybun qaala xadaana muusa bnu cuqba can naaficin qaal kana bnu cumara ibnu cumar wuxuu aha radia allahu canhuma yusallii calaa raaxilatihi gaadiidkiisa korkiisa inuu ku tukanayo wayuutiru calayhaa dusheedana uu ku witrinaaye marka witirku inuu sunno yaha laga qaadanaa meeshaas witirku inuu sunno yahay maxaa yeele hadduu waajib yahay daabad korkeeda laguma sameeyo wa yukhbiru ana anabiya sala allahu calayh ali wasalam wuxuu sheegayay nebigu kaana yafcaluhu inuu saa yeelayo marka salaada sunnada ah marka safarka lagu jiro gaadiidka korkiisa in lagu tukado way bannaan tahay takfiifkaasna waxaa loo yeelay safarka darkiisa wabilah towfiiq sal allah sal ala alih